bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi wasalam ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alkelimu اطayib lishaykhi اlislaam taqyidiin axmeda bni cabdilxaliim almacruuf bibni teymiyata alxaraaniyi raximahu اllahu tacaala waxaan joognay faslun fiima yuqaalu cinda almanaam marka la seexanayo waxaa la akhriyay dikriga ah ayaan joognay waxaan soo marnay xadiidkii dikrigii ugu horreeyey ee bismika allaahuma amuutu axyaa in la dhahayo qofka marka uu seexanayo markuu soo toosana alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nnushuur xadiidka xigaa wa can caaishata radia allaahu canhaa waxaa laga wariyey caaisha ana anabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebiga kaana idaa awaa ilaa firaashihi kaana nebigu wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi firaashkiisa marka uu u dunmo gogoshiisa marka uu galo kulla leylatin habeen kasto jamaca kafayhi labadiisa calaa calood ayuu ururinayey oo isku soo dhoweynaya isu keenayey huma nafatha fiihimaa wuu afuufayey fa qara'a fiihimaa wuxuu ku aqrinayay markaa qul huwa allaahu axad waqul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi annaas huma yamsaxu bihimaa wuu ku masaxayey labadiisa gacmood mastadaaca wixii uu awoodo min jasadihi jirkiisa yabda-u bihimaa wuxuu ku bilaabayay labada gacmood calaa ra'sihi madaxiisa iyo wa wejhihi iyo wejigiisa iyo wamaa aqbala waxa soo qaabilo ee hore ah oo min jasadihi jirkiisa ah yafcalu daali wamaa aqbala min jasadihi iyo jirkiisa wixii soo qaabilo yafcalu daalika sidaa ayuu yeelaya halaatha maraatin saddex jeer yacnii nabiga caleyhi salaatu wasalaam muttafaqun caleyhi xadiidkan bukhaari muslim baa soo saareen awalan xadiidku wuxuu tilmaamayaa adkaarta marka la seexanayana ka mid ah labada gacmood inta laysku dhoweeyo laysku dhejiyo calaa casha qofku marka uu akhriyo qul huwa allaahu axad suuratu likhlaas qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas dabadeed inuu afuufo kadibna uu madaxiisa ku bilaabo jirkiisa dhan oo marka gacmaha uu marmariyo ayb waxaa kaluu yeeli karaa inuu intuu saddexdaba wada akhriyo hal mar ou afuufo waa isku waa ismarmarin karaa oo qul huwa allahu axad saddex jeer qul acuudu birabbi alfalq saddex jeer qul acuudu birabbi annaasna saddex jeer markaana inuu jirkiisii markaa sidaa uu ku marmariyo isagoo madaxiisa ka bilaabayo dikrigan marka wuxuu ka mid yahay adkaarta adkaarta marka hurdada ayuu ka mid yahay adkaaru nowm ayuu ka mid yahay dikrigan isaga ah ayb wacan abi hurayrata radia allaahu canhu waxaa kaloo soo aroortay weliba rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kolka uu buko oo isaga marka uu jiran yahay caa-isha ayaa intay akhriso ayay marmarin jirtay madaxeeda ayaa gacmaheeda intay ku tufto ayay marmarin jirtay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka qofka hadduunan awoodi karin ama uu jiran yahay xanuunsan yahay qof kale oo markaa isaga maxaaskiisa ha aato ama yacnii ama qofkii ilmh qofkii ilmihiisii oo kale iyo wax lamid oo kale dad noocaasa inay intay ku tufaan ay markaa sidaa marka ay xaaska oo kale intay markaa hadduu nin yahay xanuunsan yahay ninka uu xanuunsan yahay ee aanu awoodi karin inay iyada intay akhriso gacantaa gacmaha marka ay ku tufto ay ku afuufto gacmaheeda dabadeed ay marmariso jirkiisa oo dhan ninkuna sidaa waa yeeli karaa isaga wacan abi hurayrata radia allaahu canhu waxaa laga wariyey annahu ataahu aatin yaxthuu min asadaqati kan inta aanan gelin qul huwa allaha iyo qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas waxaa la yidhahda almucawidaat mararka qaarna qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas ayaa waxaa la yidhaahdaa almucawidataan labada marka la magan galo nabigana caleyhi salaatu wasalaam ninkii yahuudiga ah markii uu sixray ee sixirkaana da waxyiga ma aanu ka saameynin rasuulka caleyhi salaatu wasalaame waa tii ay suurada labadaas suuradood ay soo degeen mar allaale markii nebiga lagu akhriyana uu ahaa nabar in laga fujinaayo markii la wada dhameeyeyna dabar in laga furay oo kale ama sirq in laga furay oo kale ayaa la moodayay marka oo xaalkiisu sidaas buu noqday marka waa lagu xir sixirtaa alimaam ibnulqayim raximahu llahu tacaalana badaa'icu lfawaa'idkiisa waxaa ku jiro tafsiiru suurati almucawidatayn labadan suuradood kunuusta iyo kaydadka ku jira iyo macaanidooda ayuu si gaara wax uga qoray si gaar ah ayuu wax uga qoray halkaas baad marka u raajacaysaa waxyaabaha laga magangelayana waa shuruur allah subxaanahu watacaala labadaas suuradoodna ay tilmaantay wacan abi hurayrata radia allaahu canhu waxaa laga wariyey annahu ataahu waxaa u yimid abuu hureyra aatin baa u yimid mid yimaada ayaa u yimid yaxthuu isaga oo marka hoobinayo oo ku hoobinayo min asadaqati sadaqada xaggeeda nacam wa kaana wuxuu ahaa abuu hureyrana qad jacalahu nabiyu nabiga inuu ka dhigay sala allahu aleyh waali wasalam caleyha sadaqadaasi inuu ugaga dhigay yacnii shaqo ahaan inuu ugu dhiibo wakiil uu ka dhigay ayb leylatan bacda leylatin buu u imaanayey leylatan habeen bacda leylatin habeen kadib nacam caawa marka u yimaadana habeen dambe u imaanayoo kale nacam annahu ataahu aatin waxaa u yimid abuu hureyra mid imaanaya ayaa u imaanaye yaxthuu min asadaqati sadaqada sadaqada weliba waxay ahayd sadaqatu lfitriya ee cuntadaa marka sadaqada fitriga dadka laga ururinaayo ayuu marka intuu faraqiisa saa yiraahda ayuu ku hoobinayo ayuu ku shubanayey wa kaana qad jacalahu wa kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu aleyh waali wasalama qad jacalahu wa kaana abnacam wuxuu ahaa abuu hureyra qad jacalahu nabiyu sala allahu aleyh waali wasalama nebigu inuu uga dhigay caleyha sadaqada korkeeda inuu mas-uul uga dhigay ayuu ahaa oo wuu u wakiishay oorada kaco sadaqada sakaatulfitriga dadka ka soo aroori buu yidhi markuu abuu hureyre sakadii loo keenay ama uu soo ururiyeyna wuxuu arkay nin uun u imaanayo leylatan bacda leylatin habeen u imaanayo bacda leylatin habeen kadib oo xalay oo kale u yimid markaas haddana caawo kale usoo laabtay markaas haddana habeenkii dambe kusoo laabtay nacam markaasuu mar walba isagoo marka cuntadii faraqa ku shubanayo unbuu arkayay falamaa kaana markay ahayd fi leylati athaalitati habeenkii saddexaad qaala waxa uu yidhi abuu hureyra la arfacannaka wallee kuu koryeele oo kuu koryeele ilaa rasuulillaahi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam intii ka ah qaala waxa uu yidhi dacnii iga tag oo iska keedaa ucallimka aan ku bare kelimaatin kelimado yanfacuka allaahu ilaahay oo kugu anfacaya bihina iyaga wa kaanuu waxayna ahaayeen axrasa shayin asxaabtu waxay ahaayeen axrasa shayin shay kuwa ugu dadaalka badan cala alkhayri khayrka korkiisa oo asxaabtu waxay ahaayeen khayrka korkiisa kuwa ugu dadaalista badan ayay ahaayeen kelimaad marka ku anfacan ku barayaa markuu yidhi fa qaala waxa uu yidhi marka idaa aweyta ilaa firaashika firaashkaaga haddii aad u dumanto oo aad gashood aadid faqra' akhri aayatalkursiyi aayatulkursiga akhri allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum akhri xataa takhtimahaa ilaa aad ka khatimto fa inahu shaniya lan yazaala ka zuuli maayo caleyka adiga korkaaga minallahi alla xaggiisa xaafidun mid ku ilaaliya inuu ahaanayo walaa yaqrabuka kuu dhowaan maayo shaydaanun shaydaanna kuu soo dhowaan maayo xataa tusbixa ilaa aad ka soo waaberiisatana shaydaan kuu soo dhowaan maayo fa qaala waxa uu yidhi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sadaqaka ninkan run buu kuu sheegay wa huwa isaguna kaduubun mid been badana ah weeyaanoo waa facuul oo siiqatulmubaalaqa ah waa mid aad u been badan weeyaan laakiin markan run buu kuu sheegay daaka kaagaasi shaydaanun shaydaan weeyaan kharajahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa soo saaray tacliiq ahaan buu ku soo saaray nasaa-ina fii camal alyowmi walleyla ayuu ku wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanaya musanifka halkan u keenay waxaa weeyaan aayatulkursiga inay ka mid tahay adkaarta habeenkii la akhriyo oo inta aadan seexanin haddaad aayatulkursiga akhrisid ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisaa lagaa ilaalinayaa oo maxaa lagaa ilaalinayaa shaydaan baa lagaa ilaalinayaa shaydaanna kuu soo dhowaan maayo nacam walidaalika marka in aayatulkursiga la akhriyo oo lagu dadaalo aayatulkursiga macaani badan baa ku jirto magacyada alleh iyo tilmaamaha alleh kuwa ugu waaweyn baa ku sugan allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum alxayu alqayuum waa labadan magac iyo calayhimaa madaaru alasmaa'i waasifaat alasmaa wasifaat labadan magac bay ku dul wareegaan alxayu alqayuum markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala haddana awooddiisa iyo waxaa aad iyo aad marka iyo cilmigiisa iyo iyo inuu yacni samaawaadkan iyo dhulkan iyo waxaas oo dhan isaga uu xifdiyo dhib iyo culaysna aysan ku haynin yaa ilaahay subxaanahu watacaala aayadaha uu ku sheegay marka macaani fara badan baa ku jirto tafsiru aayat alkursiyi albiqaaci alimaam alcalaamatu albiqaaciyu ee ardada ibnu xajar ka mid ah ayaana aayatulkursiga tafsiir gaara usame ayaa tafsiir gaara u sameeyey marka waxyaabahaas oo dhan qofkii raba halkaas oo aayatulkursiga macaanideeda aad iyo aad uga fiirina ugana daalacanaa marka xadiidkan abuu hureyra uu leeyahay annahu ataahu aatin baa u yimid abuu hureyra yaxthuu min asadaqati kaasoo marka sadaqada faraqa ku shubanayo sadaqadii buu xadayey marka xadiidku marka waa soo waxyaabaha ka maqmaqan abu hureyra marka waa qabanaya habeen walbo markaasu wuxuu ugu cudur daaranayey inaan in qof miskiina oo duu ciyaalin inuu yahay nin ilmo badan oo miskiina inuu yahay ayuu mar walba ugu cudur daaranayay soo ma garanin markaas ayaa marka abu hureyrana uu iska daynayo faraha uu ka qaadaya taana sababta ka keentay waxa ay ahayd marka waxaa laga qaataa meeshaas qofka miskiinka in mararka qaar yacni layska daayo qofka haddii duu xaaja nin baahi u saaxiiba uu yahay aada aragto in loo dhimriyo loona naxariisto ayaa laga qaatay waxaa kaloo laga qaatay wa kaana qad jacalahu nabiyu sala allahu aleyh ali wasalam calayhaa nebiga abu hureyre ayuu wuxuu uga dhigay wakiil sadaqada uga dhigayna waxaa laga qaadanayaa sadaqada in laysu wakiilan karo oo adiga intaad sakadaadii qof u dhiibto war hebelow orodoo bax iga soo bixi sakadan oo dadkii sakada xaqa u lahaa soo sii inaad dhihi karto taa waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa sidoo kale imaamka laftirkiisa inuu u wakiilan karo dadka qaarkood si ay sadaqadii usoo aruuriyaan oo ay markaa dadka uga soo qaadaan leylatan bacda leylatin buuna u imaanayey laba habeen baa marka u yimid habeenkii ugu dambeeyey markau qaba habeenkii saddexaad buu marka yimid falamaa kaana fi leylati athaalitha habeenkii saddexaad markay ahayd dhexdeeda iyo qaala waxa uu yidhi abuu hureyra la arfacanaka ilaa rasuulillahi sala allahu aleyh waali wasalama walaa rasuulkaan kuu koryeelayaa oon kuu geynayaa oon kuugu dacweynayaa waa soo noqnoqodkaagii baa batay qaala waxa uu yidhi dacnii iga tag iska keydaa oo callimka kelimaatin kelmadaan ku barayaa yanfacuka allaahu bihinna ee alla uu kugu anfaco kelmado alla kugu anfacan ku barayaa iska keydaa wa kaanuu asxaabtuna waxay ahaayeen axrasa shay-in shay kuwa ugu dadaalista badan calal khayri khayrka korkiisa asxaabtuna waxay ahaayeen ada dad cilmi yaa laguu sheegaa haddii la yidhi ama wax ku anfacaa laguu sheegayaayo khayr ah de ninka saxaabiga waa boqyadiisa iyo wixii uu raadinayeyba nacam aad iyo aad baa marka ay ugu dadaali jireen inay khayrka wax ka ogaadaan siday ku heli lahaayeen loo sheego si ay ugu camal falaan uguna guulaystaan annagana waxaana laga rabaa inaan uga dayanno arrintaa iyada ahoo khayrka aan aad iyo aad ugu dadaalno fa qaala wuxuu yidhi ninkii marka idaa aweyta ilaa firaashika haddaad gogashaada aa aadid oo aa geshid oo gogashaadii aad u dumantid faqra' aayata alkursiyi aayatalkursiga aqri allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum xataa takhtimahaa ilaa aad ka khatinto fa innahu marka haddaa saa yeesha sha'niye laa yazaalu ka zuuli maayo xaafidun mid adiga ku ilaalinaya min allahi alla xaggiisa caleyka adiga korkaaga ka zuuli maayo walaa yaqrabuka shaydaanu korkaaga yacni inuu ilaalinayo ka zuuli maayo walaa yaqrabuka kuuna soo dhowaan maayo shaydaanun shaydaan xataa tusbixa ilaa aad ka waabariisato shaydaankiina marka waaba isagaba oo ninka laftirkiisa shaydaan oo nebigu sida uu sheegay sadaqaka run ayuu kuu sheegay wa huwa kaduubun wahuwa isaguna kaduubun waa mid been badana ah markaan runbuu kuu sheegay laakiin waa been badan yahay kaduub waa facuul marka beentiisaa badan laakiin markaan run buu sheegay daaka shaydaanunkaasi waa shaydaan marka waxaa laga qaadanayaa shaydaanku inuu yacni bedelan karo shakliga iyo qaabka inuu bedelan karo oo hadda waa kan abu hureyra sidii nin miskiin oo faqiiroo isaga soo dhigay ayuu ugu yimid tashakul buu marka shaydaanku uu leeyahay waxaa tashakulka la yidhaahdo in ashkaalkiisa iyo ayaa alla subxaanahu watacaala wuxuu siiyey inuu yacni qaabka uu bedesho waxaa kaloo xadiidkii laga qaadanayaa shayga xaqa ah nin xun ayaa sheegay dartiis baatil ku noqon maayo waana masale in la fahmo u baahan xaqiiqatan shayga xaq haddii uu yahay nin xun ayaa sheegay baatil maku noqonayo xaqii waa la sallimaa ninkaas xunna waa xun yahay isaga nacam sidaa marka in loo gartaa la rabaa oo hadda nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sadaqaka runbow markaan adiga kuu sheegay wahuwa kaduub laka waa been badane maaha inaad shaydaanka wanaag u aragto marka macnuhu sidaas ma aha laakiin haddii shaydaan ama gaal ama faasiq ama mubtadic haddii uu ku hadlo shay xaq ah shayga xaqa in laga cararoo laga tago hebelaa ku hadlay darteed looga tago taasi waxaa weeyaan diin ma ahane itibaacuul hawaa bay noqonaysaa xaqu waa xaq ninka qaldanna waa qaldan yahay ayb alxaafid alimaam alcalaamatu alcayniyu badrudiin alcayni kitaabkiisa alcalam alhayibka waxuu ku sheegay safxada boqol iyo lixdan iyo saddex xadiidkan marka uu macnaynayey wuxuu yidhi annahu yajuusu waxaa bannaan waxaa laga qaadanayaa buu yidhi xadiidkan yajuusu akhdu nasiixati nasiixada in laga qaadan karo min caduwillaahi min caduwi ddiin qof diinka cadow ku ah nasiixada in laga qaadan karo laakiin goorma idaa nasaxa fii amrin min umuuri iddiin weeyaan wax hadduu hadduu ku naseexeeyo oo ku taliyo wax umuuraha diinta ka mid ah ayb hadda shaydaan laakiin mar kasta isagoo hayaa ha ku dagmin mar kastaa wuxuu kugu imaanayaa nin kuu naseexaynayoo kale wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin suu ilaahay ma dhihin nabiyullaahi aadam iyo xawaa ummunaa xawaa markii ay jannada uu geedkii inay cunaan oo ku tirtirsiiyey waa kii uu u dhaartay waa kii uu u dhaartayo uu yidhi wa qaasamahumaa waa u dhaartay inii lakumaa la min annaasixiin inii anigu lakumaa labadiinna waxaan idiin ahay min annaasixiin kuwa idiin khayr miirayaan ka mid ahay daacadnimaan idinkula talinayaa buu yidhi marka daacadnimo kugula talinayaysan ku sirine waxaa weeyaan haddii laakiin adiga qofka ama shaydaanulinsi ha aadama wuxuu doona ha ahaadee shay sharciga ku saabsan oo sharciga lagugu amray ama khayr sharciga inuu yahay sharcigu caddeeyey sharcigan ka qaadanaynaa hebelaa ku hadlay saa darteed waa ka tegaynaa dhihi mayno macnaha marka meesha ku jira sidaas weeyaan kharajahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa soo saaray waxaan abi markaa marka la seexanayo aayatulkursiga in la akriyaa waa sunna marka wa qaala anabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama nabigu waxa uu yidhi can abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu dheh cuqbata bnu camrin weeyaan magaciisee can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaala waxa uu yidhi man qara'a qofkii akhriyo alaayatayni labada aayadood min aakhiri suurati albaqara suuratu lbaqara aakhirkeedana ka mid ah fii leylatin habeen qofkii akhriyo kafataahu way ku filan yihiin labada aayadood muttafaqun calayhi laba macnaa lagu macneeyey waa ku filan yihiin macnaha labadaa macnona waxaa weeyaan waa xirsi xir iyo wax lagu xijaabto waa ugu filan yihiin waa lagu macneeyey kafataahu waxaa kaloo lagu macneeyey qiyaamuleyl waa uga filan yihiin oo haddaan maalinkaas qiyaamuleylka habeenka hadduu ka caajisa lacalla ee uu labadan soo aayadood ku seexdo ou akhriyo yacni waxaa weeyaan qiyaamuleyl uga filan macnaheedu maaha qiyaamuleylka inaad iska dhaafto mar walba labadan ra labadan aayadood un la imaaw salaatuleylna ka tag maaha macnaheedu sidaas maaha labadaas macna ayaa ka fataahu lagu macneeyey xadiidkanna marka muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim baa soo saareen kani marka waxaa laga qaadanayaa labada aayadood oo ugu dambeeya suuratulbaqara in la akhriyo adkaaru nowm bay ka mid tahay oo yacni aamana arasuulu bimaa unzila ileyhi min rabbihi waalmu'minuun iyo aayadda ku xigtoo laa yukalifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa wa qaala caliyun radia allaahu canhu cali waxa uu yidhi radia allaahu canhu maa kuntu anugu ma aanan ahayn araa inaan ra'iyeynayoon malaynayo axaddan qof yacqilu axadkaas oo yacqilu wax ka saaya oo caqliba leh yanaamu inuu hurdaayo ma aanan malaynaynin qabla an yaqra'a intuusan akhrinin alaayaati thalaati qabla an yaqra'a intaanu akhrinin alaayaati athalaatha saddexda aayadood oo min aakhiri suurati albaqara suuratulbaqara aakhirkeeda ugu dambayso lilahi maa fi samaawaati buu ku daray iyo aamana arasuulu iyo laa yukalifu llahu nafsan nacam daarimi baa wariyey isnaad rijaashiisu ay hiqaad yihiin oo rijaalu shaykhayn nacam ayb laakiin taabiciga lama magacaabin imaamu nawoweyne ibn abi daawuud ayuu u tiiriyey ayb wuxuuna yidhi isnaaduhu saxiixun calaa shardi shaykhayn ibnu xajarna nataa'ij ulafkaarka dahabi imaam nawowi hadalkaas wuxuu ku yidhi adkaarka ibnu xajar marka wuxuu leeyahay kitaab adkaarka uu ku takhriijiyo ounan dhammaystirin calaa dariiqati alimlaana uu ku waday habka musalaxa lagu yiraahda imlaha nataaij alafkaar kitaabkaasoo nataaij alafkaarka la yiraahdo waxa uu yidhi biannahu macluulu bicilati alikhtilaafi calaa abi isxaaq asabiiciyi fii shaykhihi calaa abi isxaaq asabiiciy wuxuu yidhi waa cilaysan yahay buu yidhi maxaa yeeley abuu isxaaq asabiici korkiisaa xadiidka layskugu khilaafay oo fii shaykhihi buuna ku saabsan yahay khilaafka taana marka darajatu saxiix hoos ayay ka geynaysaa arrintaa iyada ah marka inuu xasan yahay laga yaabaa cali hadalkan marka hadda wuxuu leeyahay aniga qof caqlile maba u malaynayo maba u malaynaynin buu yiri mana u malaynayo inuu seexanayo yiri isagoon akhrinin saddexda aayadood yani wou la yaabay maa kuntu anigu ma aanan ahayn araa inaan malaynayo ay adunnu inaan malaynayo axadan axad axadkaas oo yacqilu wax ka saayo wax garanayo yanaamu inuu hurdayo jumladaa marka mafcuulka labaad waa araad ah yanaamu inuu hurdayo qabla an yaqra'a intuusan akhrinin alaayaati athalaata saddexda aayadood min aakhiri suurati albaqara ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaala nabigu waxa uu yidhi idaa qaama axadukum midkiin hadduu tooso can firaashihi gogashiisa ou kasoo tooso uma rajaca ilayhi oo u laabto uma rajaca oo u laabto ilayhi firaashkii oo u laabto gogashii ayb falyanfudhu ha firfirdhiyo ha yani jafo falyanfudhu ha jafo bisanifati izaarihi macawistiisa ama go-iisa hoose darafteeda ha ku jafo talaata maraatin saddex jeer fa inahu maxaa yeelay isagu laa yadrii ma oga fa inahu shaniya laa yadrii ma oga maa khalafahu waxa uga dib maray caleyhi isaga korkiisa bacdahu gadaashiis gadaashiis waxa uga dib maray ee meesha u dhaafay oo dib ugu dhaafay ee ama cayayaan ah ama yacnii ah bahal isaga dhibi karae qaniini kara ah ma oga isagu sharcigu marka sida uu u danaynayo dadka yacni masaalixdooda ayaad ka garanaysaa meesha iyada ah ayb oo tani marka aadaabta noomka ama hurdada waxaa ka mid a inta aadan gugasha ku seexanin iska jaf weliba riwaayaadku waxay tilmaamayaan go-aaga ama macawista inaad yacni meesheeda gudaha ah markaad macawis xiranayso gacantaada bidix daraf ayaad ku qabanaya gacanta midigna daraf darafka aad gacanta darafka aad ku qabanaysa gacanta bidix darafka aada gacanta bidix ku qabanayso waxaa weeyaan jirkaaga ayuu la xiriirayaa darafka aad ku qabanaysa gacanta midigna waxa uu la waxa uu ka sarreeyaa oo macawista yacni qaybtii bidix qaybtii bidix ayay markaa ayay ayay kor saarmaysaa marka wuxuu leeyahay qaybtii marka jirkaaga soo xigta ee bidix inaad ku jafto marka marada bidakhilati izaarihi qaybta adig marka adiga kula xiriirto oo markaa kugu dhegan adiga yaad ku jafaysaa nacam marada idaa qaama axadukum midkiin haddii uu soo tooso can firaashihi uu kasoo tooso gogashiisa huma rajaca ilayhi oo u laabto falyanfudhu ha jafo bisanifati izaarihi go-iisa ama macawistiisa ee hoos uu ka wato darafteeda darafteeda ha ku jafo nacam waxaa kaloo lagu macnaya bisanifati izaarihi ay bixaashiyati izaarihi go-iisa dhinaciisa ha ku jafo nacam ayb halkaans waxaa loo jeeda adarafu mutlaqan cayni sida uu leeyahay alcalam alhayibka sharx kelimi ayibka uu ku leeyahay halaatha maraatin saddex jeer cilada waa maxa fa inahu laa yadrii ma oga maa khalafahu waxa u dib maray caleyhi isaga kaga dib maray bacdahu gadaashiis waida dajaca hadduu jiiftana falyaqul ha dhaho bismika rabbii wadactu janbii wa bika arfacuhu fain amsakta nafsii farxamhaa wain arsaltahaa faxfadhaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin waida dajaca hadduu seexdo falyaqul si ha yiraahdo bismika rabbii wadactu janbii wadactu janbii dhinacayga ayaan dhigay dhinacayga ayaan dhigay bismika rabbii bismika magacaaga ayaan ku dhigay anoo kaalmaysanaya rabbii yaa rabbii rabbigayow wa bika adiga ayaan arfacuhu wa bika adiga kaalmadaadan ku kaalmaysanayaan arfacuhu kor u qaaday aan kor usoo qaaday dhinacayga aan kor uga soo qaaday wa bika adiga yacni kaalmadaadan arfacuhu kor ugu soo qaadaya dhinacayga riwaayo waxaa jirta walaka arfacuhu marka walaka haddii la yiraahdo de macnaheedu wuxuu noqonayaa marka ay walaka adiga cibaadadaada darteedan arfacuhu dhinacayga aan dhulka uga qaadaya fa in amsakta haddaad haysato nafsii nafsadeyda macnaa ruuxdeeda haddaad haysato farxamhaa ilaah u naxariiso wa in arsaltahaa haddii aad soo dirto oodan haysaninooda idilinna oad ruuxdii ii soo celiso faxfadhaa ilaahu xifdiyo ilaali bimaa waxa taxfadu bihi aad ku ilaalinaysa cibaadaka asaalixiin addoommadaada suusuubanee wanaagsan qofku marka uu jiifanayo marka inuu dikrigan akhriyaa la sunneeyaa dikrigaanna macnaha muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim baa soo saareen macnaha uu xambaarsan yahana waxaa weeyaan bismika rabbii wadactu janbii mu'minku allow markasta tiirsadaa axadka uu tiirsanayay uu tala saaranayo waa allah subxaanahu wa tacaala adkaartana badankeed tawakul baa ka muuqdo iyo alla tala saarashaa ka muuqato bismika rabbii wadactu janbii dhinacaygan dhulka dhigay adiga anoo magacaaga kaalmaysanaya ilaahu rabbigaygu wa bika arfacuhu dhinacaygan dhulka kasoo qaadayaa ama aan gogasha kasoo qaadayaa adiga dartaa cibaadadaada darteed haddaad wala ka dhahdo wa bika haddaad tiraa anoo adiga ku kaalmaysanayaan dhinacayga gogasha kasoo qaadayaa fa in amsakta nafsii qofku hadda markuu dhimanayo marka uu hurdayo seexanayo ruuxdiisu waa tegaysaa oo alla subxaana wa tacaala waa ka dhahayo allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowta wa yursilu lukhraa ilaa ajalin musamaa marka maadaama ruuxdaadii ay tegayso calaaqana ay jirkaagii la leedahay yaa waxaa dhacaysa marka haddii ilaahay geeri kuu qorayo waqtigaagu dhammaadayna ruuxdaadii lasoo dayn maayo oo lasoo celin maayo meeqo qofood baad maqlaysaa imise qofood ayaad arkaysaa oo intay hebel aawe waa dhintay xalay sida u seexda maba soo toosinba galabta soo u seexday hebel waaba ku tegay maba soo toosinba ayaad maqlaysaa ruuxdaadii marka marka wuxuu leeyahay fa in amsakta nafsii ilaahu haddaad nafsadeyda haysato ood ruuxdii iga qaadaba farxamhaa ilaahu naxariistaadan u baahanaya ii naxariiso wain arsaltahaa haddii aad dirto ruuxdeyda ood iisoo dirtana faxfadhaa ilaahu ilaali o xifdi bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiina addoommadaada wan wanaagsan waxa aad ku ilaalinaysa ilaahu nafteeda ku ilaali marka naftaada ilaalinna allay uga baahan taha subxaanahu watacaala wa fii lafdin riwaayo kale waxay leedahay ida stayqada axadukum midkiin haddii uu soo tooso falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii wa radda calaya ruuxii wa adina lii bidikrih waa saddex kalma jumladood weeyaan alxamdu lilaahi allah ammaan oo dhan ay u sugnaatay aladii caafaanii fii jasadii jirkayga ii caafiyey oo caafimaad ii siiyey balaayo iga caafiyey wa radda calaya ruuxii ruuxdeydana ii soo celiyey dib iigu soo celiyey wa adina lii iina idmay ii fududeeyey bidikrihi isaga xuskiisa wa adina lii ay wayasara lii ii fududeeyey bidikrihi xuskiisa ii fududeeyey meeqaa ilaahay halmaansan oo khaafiliin ah marka dikriga haddii alla subxaanahu watacaala dikrigiisii xuskiisa uu kuu fududeeyo macnaheeda waxaa weeyaan axad alla doorta inaad tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa wan wanaagsan ayuu qofku ka mid ahaanaya haddii dikriga allah hadduu dikriga waafajiyo qofkaasi nacam marka waxaa weeyaan taa marka waa inaad ilaahay uga shukrisaa subxaanahu watacaala ayb qofkuna haddii jirkiisa isagoo loo caafiye uu soo tooso axaadiistu waxay tilmaamaysaa qofkiiyo quutulyoonkiisii haysto jirkiisii oo u caafimaad qabo amni iyo nabadgelyo kusoo kaco qofkaa isagaa wax u dhiman ma laha nicmadii ilaahay way ku taam tahay nacam nicmadii ilaahay macnaa waxaan u jeedaa in badan buu ka haystaa sidaa darteed baa nebiga caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan badanuhu cindahu quutu yowmihi fakaannamaa xiisat lahu ddunyaa bixadaafiirihaa wuxuu leeyahay qofkii soo waaberiistoo soo kaco isaga oo yacnii ehelkiisa kasoo dhex kaco isagoo nabad qabo jirkiisa loo caafiyey balaayo looga caafiyey quudkii uu cuni lahaana uu haysta maalinkaas uu cuni lahaana uu haysto waxaad moodaa buu yidhi fakaannamaa xiisat lahu ddunyaa bixadaafiirihaa adduunyadii iyo dhaldhalaalkeedii baa layskugu darayba nacam marka laakiin innaga sidaa ma nala tahay qofka isagoo caafimaad qabo nabadgelyo kusoo tooso ayaa wuxuu leeyahay dhibaata i hayso shiid baan ahay meel wax laga keena male nolosha ilaahay aniga waa igu dulleeyey dhibaata i haysato wuu iska cabaadaya un ilaahay ha laga cabsado oo alla subxaanahu watacaala ha lagu shukriyo qofkii alla ku shukriyaah alla nicmadii waa u siyaadinayaa la in shakartum la asiidannakum war haddaad ilaahay u shukrisaan ood rabbi ku shukrisaan oo markii nicmo all nicmada alla u idin sii intaad aragtaan ood ilaahay u cibaadaysataan ood ilaahay nicmada aad sheeg sheegtaan ood ilaahay subxaanahu watacaala nicmada aad u qirtaan sidaa haddaad yeeshaan la asiidannakum alla wuxuu leey waan idiin siyaadinaya waan idiin kordhinayaa haddii kalena macaasidu nicmada ayaa lagu siibaa oo lagu qaadaa ayb ida stayqada axadukum midkiin hadduu soo tooso falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilaahi ammaanoo dhan ilaahay baa iskale oo allay u sugnaatay alladii caafaanii fii jasadii alladii allihii caafaanii ii caafiyey fii jasadii jirkayga waradda calaya ruuxii ruuxdeydana ii soo celiyey wa adina lii bidikrihi xuskiisana ii idmay wa adina adda halkan macnaheedu waxaa weeyaan ii fududeeyey bidikrihi xuskiisa iyo inaan sheeg sheegoon xuso ii fududeeyey ayb walidaalika ummadaha haddaad aragtaan aan islaamka ahayn ummadaha yacni aan muslimiinta ahayn waxaa ku arkaysaan inaynan ilaahay xusaynin subxaanahu watacaala oo qofku maruu shaqo ku jiro jirkiisa maruu u raaxaynaayo mar uu lahwi iyo maalaa yacni ku jiro oo naftiisa yacnii uu isku ilowsiinayo nolosha dhabnimadeeda uu isku ilowsiinayo iyo mar waxaa weeyaan ou jiifo intaabay noloshiisa u qaybsantaa laakiin qofka mu'minkaa ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisa ayuu u fududeeyaa ayb wacan caliyin radia allaahu canhu ana faatimata radia allaahu canha faatima atat innabiya sala allahu caleyh waali wasalama nebigay u timid tas'aluhu iyadoo su'aalanayso oo weydiisanayso khaadiman mid u adeego falam tajidhu ma aanay helin riwaayadaha qaar waxay tilmaamayaan yacnii gacanteeda shaqada raadkeeda iyo sida ay joxor u noqotay oo ay yacnii gacanta marka ay shaqada raadkeeda ay u saamaysay bay tustay nacam markaa khaadim isii bay tiri rasuulka ilaahay falam tajidhu ma aanay helin wawajadtu waxay tiri waxaan helay caaishata caaishaan helay falam tajidhu dhe nabiga ma aanay helin sala allahu alayh wali wasalam oo ma aanay helin wawajadtu caaishata baan helay fa akhbartuhaa waan u sheegay qaala caliyun cali waxa uu yidhi fajaa'ana anabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigaa noo yimid waqad akhadnaa inagoo qaadanay madaajicanaa jiifkeennii inagoo yacni jiifkeennii qaadanay oo seexanay faqaala waxauu yidhi alaa adulukumaa miyaanan idin tusay iyagoo markaa seexan raba dabcan alaa adulukumaa miyaanan idin tusaynin calaa maa shay korkiisa huwa isaguba khayrun lakumaa idinkaga khayr badan min khaadimin adeege mid idiin adeego idiin shaqeeya wax idinkaga fiican ma idiin sheegaa idaa aweytumaa ilaa firaashikumaa firaashkiinna haddii aad aadaan oo aad gashaan gogashiinna fasabixaa halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex subxaana allaahi dhaha waxmadaa halaathan wa halaathiina soddon iyo saddexna alxamdu lilaahi dhaha wa kabiraa arbacan wa halaathiina soddon iyo afar jeerna allahu akbar dhaha fa inahu isagu khayrun lakumaa waa idinkaga khayr badan yahay min khaadimin khaadim waa idinkaga khayr badan yahay mid idiin shaqeeyo idiin adeego shaqaale isagaa idinkaga khayr badan marka nebiga waxaa laga qaadanayaa halkan yani dadkiisa iyo qaraabadiisa iyo dad kuwa ugu dhow waxa uu ku hanuuninayaa waxa ugu fiicnaanta badan oo ugu fiican ayuu tusayaa oo dikriga ayaa uga qiimo badan adduun iyo aakhiraba dikrigaa uga qiimo badan shaqaale markaa dikrigii ayuu ku tawjiihinaya u sheegayaa nacam ayb qaala caliyun cali waxa uu yidhi famaa taraktuhunna kama aanan tegin mundu samictuhunna markaan maqlayba min rasuulillahi aan ka maqlay sala allahu alayhi waaalihi wasalama kolkaan nebigaba ka maqlay dikrigan hala akhriyo soddon iyo saddex subxaan allah soddon iyo saddex alxamdu lilah iyo soddon iyo afar allahu akbar maba ka tegin buu yidhi saan nebiga uga maqlay caleyhi salaatu wasalaam asxaabta rasuulka say u daa'imi jireen wixii loo sheegaad garanaya marka nacam ayb innagana saasaana laga rabaa qiila lahu waxaa lagu yiri oo haddii shayga aad maqasho ama aad taqaano aada dabaqdo ilaahay subxaana watacaala xikmad kale iyo wax kaloodan aqoonin buu kuu fududaynayaayou ku barayaa oo waxa uu yidhi marka qiila lahu waxaa lagu yidhi cali walaa leylata sifiin habeenkii sifiinna miyaadan ka tegin baa layidhi oo habeenkaana miyaadan ka tegin leylata sifiin waxay ahayd dagaalkii cali iyo mucaawiya dhex maraya sifiin la magac baxay habeenka isaga xataa ma akhrisay baa layidhi cali marka niman waxaa hadalkan marka ku yiri dhowr qolaa dhowr qof ayaa laga sheegaa inay ku yiraahdeen oo qaarkood weliba yani ashtar iyo kale ayaa ka mid ahaa annaqaci oo qaarkood ay aada iyo aada u su-aal badnaayeen oo yacni su-aalahooda tacanud uu ku jiray iyo ayaa su-aashan keenayo waxay yiraahdeen oo habeenkii sifiinna ma akhrisay miyaadan miyaadan ka tegin habeenkaasna qaala wuxuu yidhi walaa leylata sifiin habeenkii sifiinna anugu ma iloobinoo kama tegin buu yidhi xataa habeenkaasoo shaqo badan iyo dagaal iyo dhib iyo argagaxan ku jiray kama tegin buu yidhi sidaa ay tahay marka asxaabu rasuulilah dagaalka iyaga dhex maray waxaa weyaan ahlu sunnada madhabka ay ka qabaan waxaa weeyaan dhammaan labadoo kulligood waa mujtahidiinay ahaayeen hadduu qofka ijtihaado xaqa asiibana hal ajar laba ajar buu leeyahay haddounan xaqa asiibina ou gafana hal ajar buu leeyahay dhammaantoodna ilaahay baa ka wada raalli noqday radia allaahu canhum waraduu canhu baa ilaahay yidhi innaga marka ma qodqodayno xumaanna ka ictiqaadin mayno khayrkii ay hormarsadeen baa ka badan waxyaabahaas nacam mana looga dayanayo dadka muslimiinta ha isdiriraan oo ha dagaalamaan dhexdooda la odhan maayo ma looga dayanayo arrimahan oo kale oo waxyaabaha looga dayanayo waxaa weeyaan waa wixii sharciga uga marqaati kacay inay wanaag yihiin tanina waxaa weeyaan dagaalkan inuusan fiicnayn sharciga ka marqaati kacayo ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wiilkiisa xasan isaga oo muujinayo darajadiisa iyo khayrkiisa ayaa waxa uu yidhi wiilku awowga u ahaa ina bnii haadaa sayidun wiilkaygan waa nin odayoo sayid ah wasayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin ilaahayna wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxoo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah marka waxaa weeyaan xasan baa waxaa lagu ammaanay inuu dagaalkii joojiyey oo uu markaas sababtiisa dagaalka uu ku istaagay dagaalku hadduu xaq ahaan lahaa ma istaageen oo laguma ammaaneen xasan inuu dagaalka joojiye laguma ammaaneen sidaa darteed dagaalku ma fiicnayn asxaabu rasuulilaahina waxaa weeyaan dhibaata laa bidco walaa fisqi walaa xumaan laga ictiqaadin maayo inay yacni dad alla raalli ka noqday iyagana ay raalli alla ka noqdeen ay yihiin yaan ka ictiqaadinaynaa xasanaadkooduna ou ka badnaa waxyaabahaas nacam waxyaabaha laga soo guurinayo in badanoo ka midana waa waxyaaba aan ansixinoo laga been abuuranayo asxaabu rasuulillaahi ridwaanullaahi calayhim ayb marka sidaabaa marka walaa leylata sifiinna kama tegin buu yidhi riwaayad riwaayad baa waxay leedahay cali waxa uu yidhi habeenkaa leylata sifiin waqtiga aroorti oo soo dhow ayaan xusuustay yidhi markaasaan akhriyey saxarka agteedaan akhriyey ayb waqad balagan muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen waqad balaganaa markaasa waxaa waxaa odhanaya yani sheikhulislaam ibnu taymiya waqad balaganaa waxaana soo gaartay oo dhinaca culummadeenna naga soo gaartay annahu man xaafada qofkii ilaaliyo calaa haaulaai alkalimaati kalimaadkan dikrigan qofkii ilaaliyo lam ya'khudhu ma qabanayo icyaau noog noog iyo daal ma qabanayo fii maa yucaaniihi waxa uu la kulmaayo oo min shuqlin shuqul ah wa naxwihi iyo wixii lamid ah qofku waxa uu ku dadaalayey oo isku kalifayo qabanayay shuqul ah ee shaqo ah inuunan daal kala kulmaynin haddii uu habeenkii adkaartan uu laasimo ee uu akhristo adkaartan haddii uu si dhammaystiran oo fiican oo yani niyada u akhristo inaanu daal qabanaynin baa naloo sheegay buu yidhi nacam hadalkan marka xaafidku sheikhulislaam ibnu teymiya wou kasoo raray fatxulbaariga xaafid ibnu xajar markaasuu wuxuu yidhi laakiinse qasab ma aha daalid ee walaa yatacayanu rafcu tacabi daal inaanu qofka daalin qasab ma ahan buu yidhi nacam waxaa dhici karto qofkii dikrigan daalo inuunan ku dhibaatoonaynin shaqada badan ee aanayna dhibaynin shaqada badan inkastoo daal oo u imaan karo yani wuxuu ku leeyahay qofkan waa daalayaa laakiin ma dhibayso shaqooyinka ma dhibayaan sidaa baa la dhihi karaa buu ku daray ibnu xajar isaguna cayni isaga markuu sharxayo meeshan alcalamu lhayibka waxa uu yidhi waqad qiila waxaa la yidhi buu yidhi ina shaykha raximahullah ibnu teymiya weeyaane kaana yaktubu fi lyowmi hal maalin ayuu wuxuu qorayey maa yaktubuhu naasikhu fii jumcatin wa akthar qofka qoraaga ah ee karaaniga ee aad weliba waxuu qori yaqaano ee waxa uu usbuuc ku qoro usbuuc iyo ka badan waxa uu ku qoro sheikhulislaam ibnu teymiya wuxuu ku qori jira hal maalin marka waxaa weyan de in adkaartan uu laazimi jiraa la arkaa marka nacam sooma kasin hadalkaasu marka uu sheegay sidaanna waa sawaab waxaad arkaysaa alxamawiyatu alkubraa ibnu teymiya wuxuu ku qoray min wuxuu ku qoray duhur kadib ilaa iyo casirka uu qoray duhur iyo casir inta ka dhexayso ayuu kitaabkaas weyn uu qoray soo marka waxaa weeyaan mu-ayad xag alle subxaana watacaala qof laga taageerayo miyaanu ahayna tan kale sheekh isaga marka shuyuukhdiisa kamidana sidaasoo kale ayuu ka sheegay macaani noocaasoo kale ah marka de sheekha sheikhulislaam ibnu teymiya raximah allahu tacaala waxyaabahaas o dhan bo marka uu lahaa waqad shaahada alcaskaru min quwatihi amran cadiiman buu yidhi cayni uu kusii daray ciidankii markii tataarta lala dagaalamayey ciidankii iyo yani askartii ibnu teymiya waxay ka arkeen yacni arrin aad iyo aad yani xagga awooddiisa iyo kartidiisa wax cajiib badan bay ka arkeen wax aad iyo aad u cajiib badan bay ka arkeen marka qofka mu'minka dikriga alleh iyo u dhowaanshada alleh iyo camalka oo alle xaggiis u geysanaya iyo ayuu wax ku yahay haddii adiga dikrigaagu yaraadood haafil noqoto camalkaagii ou yaraado waxaa weeyaan aada isqaabishaan marka qofka aada isqaabilaysaan ama dagaal aada isku qaabilaysaan labadiina kii awood badan oo hub badan unbaa markaa adkaanaya taa marka dadka inay marka dadka muslimiinta waa inay isku markaa hubeeyaan oo ay xooggooda ugu badan siiyaan ku xirnaanta allah subxaanahu watacaala ay ku xirnaanayaan xataa yacni farta ibnu teymiya raximahullah sida uu waqti uga faa'iideysanayay iyo sida uu wuxuu qori jiray sheekha yacni fartiisa mararka qaar waxaa layidhi isaga inuu akhriyaa dhib ay ku ahaan jirtay nin layidhaha ibnu rushayq ayaa aada u akhrin jiray fartiisa maa ibnu rushayq ayaa fartiisa aada iyo aad yani u yaqaanay oo akhrin jirayba alxaafid ibnu xajar isaguna kadaalika yacni marka loo fiiriyo shaqooyinka uu hayey iyo waxa uu qoray iyo culumta uu ka tegey wax islehma ah marka adkaartan bay aada u cuskan jireen culammada kulli wa can xafsata umi lmu'miniina radia allahu canha waxaa laga wariyey ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga kaana idaa araada hadduu doono an yarquda inuu seexdo wadaca yadahu lyumnaa gacantiisa midig ayuu dhigayay taxta khadihi dhabankiisa hoostiisa dhabankiisa ama daankiisa hoosteeda ayuu dhigayay gacantiisa midig ayuu daankiisa midig ayuu saa u dhigaayay hoosteeda gacantuu hoos marinayay daanka ama dhabanka ayuu markaasaa ku saarayay huma yaquulu wuxuu odhanayay allaahuma qinii cadaabaka yowma tabcathu cibaadak halaaa maraatin saddex jeer buu dhahaya kharajahu abu daawuud allaahuma yaa allaahu allow qinii iga kori oo iga badbaadi cadaabaka cadaabkaaga iga badbaadi yowma maalin tabcahu aada soo bixinaysid cibaadaka addoommadaada ilaahu maalinta addoommadaada aada soo saarayso soo bixinaysid ilaahu cadaabkaaga iga kori oo iga badbaadi halaatha maraatin saddex jeer kharajahu abu daawuuda xadiidka abu daawuud baa soo saaray wa qaala tirmidiyu tirmidi waxauu yidhi xadiidun xasanun saxiixun buu yidhi waana sidaa marka uu yidhi laakiin halaatha maraatin waxaa weeyaan xadiidka xabsa ayay ku jirtaa aan dhamaystiro waqaala tirmidiyu tirmidi waxa uu yidhi wa qaala tirmidiyu tirmidi waxa uu yidhi xadiidun xasanun xadiidun xasanun saxiixun buu yidhi warawaahu min ariiqi xudayfa warawaahu min dariiqi xudayfata radia allaahu canhu xudayfa xaggiisa ayaa marka uu ka wariyey marka dariiqa tirmidi riwaayada tirmidi xudayfa warinayo soo ma kasin riwaayada abu daawuudna waxaa warinayo xafsa halaatha maraatinna riwaayada xafsay ku jirtaayo sidaa u ogow wacan anasin radia allaahu canhu marka tanna qofka inuu akhriyo allahuma qinii cadaabaka yowma tabcathu cibaadaka say u sahlantaa fiiri wacan anasin radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiga kaana idaa awaa ilaa firaashihi gogashiisa marka uu galo ee uu u dinmo qaala waxa uu dhahayey alxamdu lilaahi aladii acamana wa saqaana wa kafaana wa aawaana fakam minman laa kaafiya lahu walaa mu'wiya alxamdu lilaahi ammaanoo dhan allah iska leh aladii allihii adcamanaa na quudiyey wa saqaanaa na waraabiyey wa kafaanaa nagu filnaaday oo na kaafiyey dad yacnii su-aal iyo wax lamida naga kaafiyey wa aawaanaa na dumay wa aawaanaa yacni sida fasiixa waa in mad la mado mamduud almamduud huwa alfasiixu almashhuuru saasuu leeyahay cayni saasaa fasiixoo mashhuurna ah waxukiya bilqasri qasrina waa la akhriyey waa la sheegayo oo waxaa weeyaan wa awaanaa wa awaanaa inlayra marka wa awaanaa laakiin wa aawaanaada ayaa mashhuur ah ayb imaamu nawowi sharax muslimka wuxuu ku macnaynayaa ay raximanaa wa aawaanaa na dumay oo noo naxariistay waa macnaheeda marka fa kam miman badanaa axad laa kaafiya lahu wax kaafiya aan lahayn walaa mu'ya wax dumaana wax u naxariistaana aan lahayn oo soo dumana aan lahayn waxaa kaloo lagu macneeyey walaa mu'wiya meel ou dega aan lahayn oo guri iyo wadan aan lahayn badanaa nicamka allah laga shukrinaya adkaartii marka macaanidaas ayaa ku jirto nacam oo waxa uu yidhi ayb alxamdu lilaahi aladii adcamanaa allaa ammaanoo dhan ay u sugnaatay allihiina quudiyey wasaqaanaa na waraabiyey wa kafaanaa na kaafiyey wa aawaanaa na dumay oo noo naxariistay fa kan badanaa miman axad laa kaafiya lahu wax kaafiya aan lahayn badanaa nacam su-aashii wax ka kaafiya aan lahayn walaa mu'wiya wax dumaana aan lahayn oo u naxariisto iyo meelow degow askumo aan lahayn kharajahu muslim xadiidka muslim ayaa soo saaray wa can ibni cumara radia allaahu canhumaa weli waxaan ku jirnaa adkaartii hurdadee ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa anahu amara rajulan nin ayuu amray idaa akhada madjacahu jiifkiisa marka uu qaadanayo u seexanaya an yaquula inuu dhaho allaahuma anta khalaqta nafsii wa anta tatawafaahaa laka mamaatuhaa wa maxyaahaa in axyaytahaa faxfadhaa wa in amadtahaa fakhfir lahaa allaahuma inii as'aluka alcaafiya qaala ibnu cumar samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wali wasalam ibnu cumar ninba wuxuu amray marka uu seexanaya inuu yidhaahdo allaahuma yaa allaahu allow anta khalaqta nafsii adaa nafsadeyda abuuray wa anta tatawafaahaa adaa oofsanaayo oo idilaayo laka mamaatuhaa laka adiga waxaad leedahay mamaatuhaa geerideeda wamaxyaahaa nolosheeda geerideeda iyo nolosheedaba naftee iyo nolosheedaba nafteeda adiga ayaa iska leh in axyaytahaa haddaad noolaysid faxfadhaa ilaali in axyaytahaa haddaad noolaysid faxfadhaa xifdi oo ilaali wa in amadtahaa haddii aad dishidna fakfir lahaa ilaahu u dhaaf allaahuma yaa allaahu allow markaad noloshaadin hadda in lagu xifdiyaa u baahan tahay oo dunuubtii lagaa xifdiyo oo shaydaankii lagaa xifdiyo naftaada sharteeda lagaa ilaaliyo lagaa xifdiyo oo cadowgaagii lagaa ilaaliyaa u baahan tahay kolka aad dhimatana dembi dhaaf baad u baahi badan tahay allaahuma yaa allaahu allow inii as'aluka alcaafiyata caafin ayaan ku weydiinaya inaad caafiso qaala ibnu cumar waxa uu yidhi samictuhu min rasuuli illahi nabigan ka maqlay sala allahu aleyh waali wasalam kharajahu muslim muslim baa soo saara xadiidka wa can abi saciidin alkhudriyi qaala waxa uu yidhi sacd bnu malik bni sinaan weeyaane qaala waxa uu yidhi abuu saciid qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi man qaala qofkii yidhaahdo xiina ya'wii ilaa firaashihi kolka uu firaashkiisa u dunmaayo ee uu galaayo astaqfiru allaha alcadiima aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayh qofkii sidaa yidhaha talaata maraatin saddex jeer afara allaahu lahu ilahgafara allaahu ilaahay waa dhaafayaa dunuubahu dunuubtiisa wain kaanad haba ahaato midla zabadi lbaxri badda xumbadeeda oo kale xumbada baddaoo kale ha ahaato wain kaanad haba ahaato cadada ramli caalijin caalij bacaadkiisa tiradiisaba ha ahaato caalij asalka waxaa la yidhaahdaa yacni maa taraakama min alramli bacaadka yacnii inta isku soo ururay yacnii bacaadka isku soo ururaan la yidhaahdaa nacam ayb oo kuusmo isaga dhan oo tirada badan ayaa caalij la yidhahda laakiin hadda maadaama bacaadkiiba loo idaafeeyey waa ismu mawdicin nacam ismu mawdic ayaa markaa loo jeedaa sidaasuu leeyahay cayni nacam ismu lmawdic aladii fiihi mithlu dalika araml meesha ay bacaadkaasoo kale uu yaalaa yaa lagu magacaabaa saa uu yahay nacam wain kaanad haba ahaato dunuubtiisa cadada ramli caalijin yacnii bacaadka buurihiisa tiradooda oo kaleba ha ahaato wain kaanad cadada ayaami dunyaa wain kaanad haba ahaato dunuubtiisa cadada ayaami dunyaa adduunyada maalmaheeda tiradoodaba ha noqoto say u badan tahay yani halkan marka dikrigu waxaa weeyaan astaqfiru allaha alcadiima aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayhi oo saddex jeer la dhahayo ayb ayb astaqfiru allaha ilaahay baan dembi dhaaf ka dalbayaa alcadiima allihii weynaa alladii allahaas oo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabuda aanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane alxayu allihii noolaa alqayuumu ee danaha makhluuqa u taagnaa ee isagu danahooda u qabanaya wa nafsadiisana u taagan wa atuubu ileyhi isagaan usoo laabanayaa in u toobad keenayaa istikfaar iyo towba haddii la sheego waa laba kelmadood oo waxaa la yidhaha ida ijtamaca iftaraqaa wa ida iftaraqa ijtamacaa hadday meel ku kulmaan waa macnahooda waa kala duwanaanaya mid kastaa macna yeelanaya haddii midkood meel uu ku kulmana ka kale macnihiisa isagaa wato waa alislaamu waliimaanu iyo kale sida la yiraahdo istikfaar keligeed haddaad meel ku aragto towbadiina waa ku jirtaa haddaad towbo meel ku aragtana istikfaartiina kama maqna laakiin haddaad sidaan oo kale aragto istikfaar iyo towba istikfaartu waxaa weeyaan dalabulgufraani oo aad tira allaahuma kfir lii oo kale towbaduna waxay noqonaysaa annadamu shalay iyo yacnii inaad dembigi mar dambe u laaban inaad qoomamayso oo yacni aad ka foqdo dembigii iyay yeelanaysaa marka ayib hadduu sidaa yidhaa ilaahay dunuubtiisa waa u dhaafay haba badnaato qaala tirmidiyu xadiidun xasanun gariibun buu yidhi dacfi baana ku sugan saasuu leeyahay sheekh alalbani maxaa yeele waa min riwaayati cadiyata alcawfiyi weeyaan cadiyata alcawfina waa daciif min qibali xifdihi xagga xifdiga waa ka daciif waliba waa tadliisiyaayo tadliis xun buu tadliisiyaa oo waxaa weeyaan abuu saciid ayuu sheegaa can abi saciid buu dhahaa abi saciidkana waa kelbi waana mutaham nacam marka isagoo abi saciid marka uu leeyahayna wuxuu dadka u moodsiinayaa abi saciidin alkhudri in uu yahay ayuu dadka u moodsiinayaa inkastoo culimmada qaarkood sida ibnu rajab oo kale laakiin uu yiraahdo isaga arrimahaas oo kale waa tafsiirka tafsiirkao waxaas ku sameeyaa buu yiri laakiin waxyaabaha kale maya nacam calaa kulli xaalin hadduu tafsiirka ku sameeyana tan kale cid uga aamin ah in yacni la garan maayo nacam ayb ciladaabaa marka xadiidka ku jirto wa can abi hurayrata radia allaahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalama waxaa laga wariyey anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa awaa ilaa firaashihi hadduu firaashkiisa u dunmo ee uu galo allaahuma raba asamaawaati waraba alardi waraba alcarshi alcadiim rabbanaa waraba kuli shay faaliqa alxabi waannawaa wamunazila altawraati waalinjiili waalfurqaan acuudu bika min shari kuli dii shar أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا وأغننا من الفقر sidaa buu dhihi jiray buu leeyahay allaahuma yaa allaahu allow rabba samaawaati samaawaadka ciraryaalaha kii iska lahaayow wa rabba alardi dhulka rabbigiisow wa rabba alcarshi alcadiimi carshigii weynaa maaligii iska lahaa iyo kii abuurtayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wa rabba kulli shayin shay kasta rabbigiisow faaliqa alxabbi xabadda kii kala dhambalayow oo xabadda marka dhulka lagu rida galleyda intay dhambalanta ayay soo baxaysaa wannawaa laftimireedka midka kala jeexayo wa munazila atawraati towraadkii soo daadejiyeyo walinjiili injiil rabbigii soo daadejiyeyo waalfurqaani furqaan rabbigii soo daadejiyey acuudu bika ilaahu adaankuma intaas waa marka tawasul allah loogu dhowaanaya subxaana wa tacaala acuudu bika adaanku magangelayaa min shari kulli dii sharin shar kastaa min shari kulli dii sharin mid kastoo shar u saaxiiba shartiisaan kaa magangelayaa anta adigu aakhidun aad tahay midkii ku tasarufayo haayo binaasiyatihi fooddiisa ku kastoo shar leh shartiisaan kaa magangelayaa kaasood adiga fooddiisa hayso bimacnaa yacni waxaa weeyaan aad adiga markaa qudradaada iyo awooddaada ku hoos jiro ood adiga ku tasarufaysid wax adduunkan joogo alla aanu ku tasarufin ounan alla maamulin oo aan qudrada alla soo hosgelayninna ma jirto maa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha buu yidhi alla subxaana wa tacaala ayb allaahuma yaa allaahu allow anta alawalu anta adigu alawalu baa tahay kii wax ka horreeyey aanay jirin wax la jirayna aanay jirinoo isaga ugu horreeyey falaysa qablaka shay un tafsiirkeeda waa kana falaysa ma ahaanin shay un shay ma ahaanin qablaka adiga hortaa wa anta ilaahu adiguna alaakhiru baa tahay midka dambe oo dadkoo dhan yacni waa dhimanayaan ilaahay unbaa harayo ay ilbaaqi falaysa ma ahanin bacdaka adiga gadaashaada shay un waxba ahaan maayaan ayb wa anta adaahiru baa tahay ilaahu midkii sarreeyo ayaa tahay falaysa fowqaka korkaaga ma ahanin shay un wax falaysa shay un shay ma ahanin fowqaka adiga korkaaga addaahir marka waxaa weeyaan waa alcaaliy calaa khalqihi weeyaan waa midka khalqigiisa ka sarreeya weeyaan allah subxaana wa tacaala ayaguse waxay kuleeyihin nimanka mutakalimiinta ah ee ayagu nusuusta ta'wiilinayo een tilmaamaha alla subxaanahu watacaala aan ogolayn culuwiga oo adiladiisu ay kun daliil ka badan tahayna alla subxaanahu watacaala aan u qiraynin waxa ay ku leeyihiin wa anta adaahiru bay ku leeyihiin ilaahu adigu waxaa tahay midka sarreeyo oo u sarreeyo awooddiisu ay sarraysay ku dhahay oo ilaahay subxaanahu watacaala culuwigiisa iyo sarrayntiisaay kala qaadqaadayaan laakiin ahlu sunnada waxay leeyihiin ilaahay sarrayn duubduub ahoo mudlaqa buu leeyahay intaasna ilaahay waa ku sarreeya intaasna kuma sarreeya ninkii dhahayo waa taxakum daliil baana looga baahan yahay ilaahay in inuu ka cabsado weeyaan waantal baatinu baa tahay ilaahu allow midka yacni waxaa tahay dhow ayaa tahay falaysa duunaka falaysa shay-un shay ma ahaanin duunaka adiga sokadaada oo makhluuqii ilaahay subxaanah watacaala wuu u dhow yahay waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib qurbigase ilaahay subxaanah watacaala salafka sida ay ku macneeyeen saxaabadii iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin weeyaan salafkiie sida ay ku macneeyeen waxaa weeyaan sarraynta alle iyo dhowaanshada isdiidi maayaan oo alla isagoo carshigiisa ka sarreeya sida uu sheegtay ayuu haddana makhluuqiisa u dhow yahay oo cilmibuu ugu dhow yahay oo wuxuu ugu dhow yahay marka oo wuxuu ugu dhow yahay ta'yiid iyo ayidaad iyo nusro ayuu ugu dhow yahay dadka mu'miniinta ah qurbiguna iskama idlaaqna oo meelaha qaarkood ayaa marka ama cilmi baa lagu xiray ama waxaa lagu xiraa ducadow ajiiba ama waxyaaba noocaasoo kale ah sida siyaaqu uu tusaayo mana aha inaan qeybna aan diidayna ta'wiilka qeybna aan ogolaanaynee salafkii ayaa wixii ay salafku ta'wiiliyaan waa ta'wiil saxiixa salafku waxa ay ta'wiiliyaan ta'wiilku saxiix ee faasid ba u qeybsamaa waxay salafku ta'wiiliyaan waxaa weeyaan tawiilkooda ta'wiilkiisu ta'wiil saxiixa weeyaan diinta aniga iyo adiga ma lihin aayadaha iyo axaadiidta waxaan ku raacaynaa dadkii nebiga uu yidhi khayruunnaasi qarnii huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum walidaalika ibnu jariir markuu aayadahan fasiray dabadeed ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu keenay huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin huma istawaa cala alcarshi yaclamu maa yeliju fi lardi maa yakhruju minha wamaa yanzilu min asamaai wamaa yacruju fiiha wahuwa macakum aynamaa kuntum waxau markaa meelahaasoo dhan iyo marka uu macnaynayo wuxuu leeyahay huwa calaa carshihi carshigiisuu ka sarreeya wayaclamu mutaqalabakum wamatwaakum cilmigiibuu ku macnaynaya souma jeedin ayb wa anta albaainu baa tahay falaysa duunaka mid dhow baa tahay falaysa duunaka shay-un sokadaa waxaama ahaanin iqdi cana dayna ilaahu deynta naga gud wa aqninaa ilaahu naga deeq min alfaqri faqri iyo gaajana ilaahu naga deeq kharajahu muslim muslim baa soo saaray wa qaala albaraau bnu caazib radia allaahu canhu qaala lii rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalama rasuulka waxa uu igu yidhi idaa atayta madjicaka meesha idaa atayta haddaad timaado madjacaka meesha aad seexanaysay fatawada' weyse qaado wuduu'aka lisalaati weyse qaadkaaga salaada aad u weyseysanayso oo kale fatawada' wuduu'aka lisalaati waxaa loo leeyahay inaadan u qaadanin lugaha iyo gacmaha dhaqo bal laga wado weyse qaadkii sharciga ahayd weyse qaado huma dajic seexo calaa shiqika alaymani dhankaaga midig u seexo wa qul waxaad tiraahdaa allaahuma yaa allaahu allow aslamtu nafsii nafsadeydaan u hogaamiyey ileyka adiga xaggaadan usoo hogaamiyey wa wajahtu wejhii wejigaygan usoo jeediyey ileyka adiga xaggaagan usoo jeediyey wa fawadtu waan bandhigay amrii aniga arrinkayga iyo umuurahayga ileyka adigaan kuusoo bandhigay wa alja'tu waan tiiriya dahrii dhabarkayga ileyka xaggaagan usoo tiiriyo waa kugu kalsoonahay waay nam imaamu nawowi wuxuu yidhi ay tawakaltu caleyka waan kugu kalsoonahay adaan kugu kalsoonahay ragbatan wa rahbatan ileyka waan kugu tiirsanahay waanan kugu kalsoonahay maxaasaan maxaan kugu kalsoonahayna ragbatan liajli ragbatin damac agtaada waxa yaaloo naxariis aan dalb aan damcayo wa rahbatan cabsi aan ka baqayo mimaa cindaka min alcadaabi waxaa agtaada ahaado cadaabka ah ragbatan damac iyo wa rahbatan cabsi ileyka xaggaaga aan ka qabo damac xaggaaga aan wax ka damacsanahay iyo cabsi xaggaaga aan wax ka cabsanay waa inuu labadaba marka addoonku halkan waxaa lagu kulmiyey waa labada maqaam ee alkhawf warajaa la yidhahdo cabsi iyo rajaa lagu kulmiyey aayada badanna ilaahay saasi la egba ugu kulmiyey nabi cibaadii anii ana algafuuru raxiimu wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim cadaabkii dambi dhaafkii alle iyo cadaabkii baa lagu kulmiyey halkaa aayadood iclamuu ana allaha shadiidu alciqaabi wa ana allaha gafuurun raxiim iclamuu ana allaha shadiidu alciqaabi ogaada in alla subxaanahu watacaala uu yahay mid ciqaabkiisu uu daran yahay wa ana allaha gafuurun raxiim inuu alla subxaanahu watacaala dembiga dhaafana ogaada nacam ayb marka waxaa weeyaan meelaha badan buu ilaahay subxaana watacaala uu ku jamciyey qofkuna waxaa weeyaan dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah almnu min cadaabi illaahi ilahay cadaabkiisaoo laga aamin noqdo ayaa ka mida sidoo kale sidaasi la eg waxaa ka mid ah yani almnu min makri illaah ayaa ka mid ah makriga alloo laga aamin noqdo iyo alqanuutu min raxmat illaah naxariista alloo laga quustana waa ka mid marka ragbatan wa rahbatan marka uu leeyahay waxaa weeyaan damac ragbatan damac dartiis ayaan kugu kalsoonahay ileyka adiga xaggaaga aan damcayo wa rahbatan cabsi ileyka xaggaaga aan ka cabsanayo laa malja'a walaa manjaa laa malja'a magangal ma jiro laa malja'a ay laa iljaa'a tiirsasho ma jirto walaa manjaa badbaada ma jirto magangal iyo badbaado ma jiraan minka adiga lagaa magan galo ama lagaa badbaado ilaa ileyka adiga xaggaaga in lasoo magan gala ma ahani oo wuxuu leeyahay markaa magangal meel la magan galana ma jirto meel lagu badbaadaana ma jirto oo adiga layskaga kaa badbaado ilaa ileyka adiga xaggaaga uun in lasoo magan galo mooyaane aamantu bikitaabika aladii anzalta kitaabkii aad soo dejisaan rumeeyey wa binebiyikana waan rumeeyey nebigaaga alladii arsalta aad soo dirtay marka laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ileyka markuu leeyahay culammada waxaa ku sugan bay dhahaan fiihi tawxiid alrububiyati iyo tawxiid aluluuhiya ku jirto oo waxaa weeyaan meel magangal ma jiro adiga xaggaaga laga magan galo cadaabkaaga cadaabka iyo yacni tasarufka inuu alle leeyahay aad caddaynaysaa ilaa ileyka marka aa leedahan adiga qasadkaagii yaad ilaahay subxaanahu watacaala magangalkii yaa ilaahay subxaana watacaala xaggiisa aad geynaysaa waana tawxiid alcibaada markaa nacam ayb aamantu bikitaabika aladii anzalta kitaabkii aad soo dejisaan rumeeye wa binebiyika aladii arsalta nebiga aad soo dirtana waa rumeeye ayb fa in mutta haddii aad dhimata min leylatika habeenkaagaas midta cala alfitrati fitradii iyo xaqii korkiisaa ku dhimatay wajcalhunna waxaad ka dhigtaa aakhira kelmadahan aakhira maa taquulu waxa aad dhahaysa kan ugu dambeeya ka dhig saa buu yidhi marka wabinabi baraa waa ku soo celiyey ducadii baraa markaasuu wuxuu yidhi wabirasuulika buu ku bedelay meesha wabinabiyika nebiga waa ka diiday caleyhi salaatu wasalaam wabinabiyika dheh buu yidhi mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam